xaakinada cutubka koob iyo labaatanaad haddaba raggii reer binu israa'iil waxay ku dhaarteen iyagoo misraa jooga oo waxay isku yidhaahdeen midkeenna waa inaannu gabadhiisa u guurin reer benyamin markaasaa dadkii waxay yimaadeen beytel oo halkaasay ilaah hor fadhiyeen ilaah fiidkii oo intay codkoodii kor u qaadeen ayay aad u ooyeen oo waxay yidhaahdeen rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow maxaa waxaanu uga dhex dhaceen reer binu israa'iil in maanta qabiil ka dhimanaado reer binu israa'iil oo waxay noqotay maalintii dambe inay dadkii aroor hore kaceen oo halkaas ka dhiseen meel alabaray oo waxay bixiyeen qurbaano la gubo iyo qurbaano nabaadiino oo reer binu israa'iilna waxay yidhaahdeen qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan ayaa ka maqan oo aan iman shirka ilaa waayo waxay ku dhaarteen dhaar weyn oo ku saabsan kii aan misbaa rabbiga ugu soo shirin oo waxay yidhaahdeen hubaal kaas waa in la dila oo reer binu israa'iilna waxay u qoomeeyeen walaalahood reer benyamin oo waxay yidhaahdeen maanta waxaa jira qabiil ka go-ay reer binu israa'iil sidee baynu inta ka hadhay naago ugu yeelaa maxaa yeelay waxaynu ku dhaarannay rabbiga inaynaan gabdhaheenna u guurin iyaga oo waxay isku yidhaahdeen qabiilooyinka reer binu israa'iil qabiilkee baan rabbiga misbaa ugu iman oo bal eeg midnaba xeradii shirka ugama iman reer yaabeesh gilcaad oo dhan waayo markii dadka la tiriyey bal eeg halkaas ma joogin mid ka mida dadkii yaabeesh gilcaad degganaa markaasaa shirkii wuxuu halkaas u diray laba iyo toban kun oo nin oo xoog leh oo waxayna ku amreen oo ku yidhaahdeen taga oo seef ku laaya dadka yaabeesh gilacaad deggan iyo dumarka iyo yararkaba oo waa inaad sida tan yeeshaan oo aad inta laab oo dhan wada baabiisaan iyo naag kasta oo nin la seexatayba markaasay dadkii yaabeesh gilacaad degganaa ka soo heleen afar boqol oo gabdhood oo dhalinyar oo wada bikrada ah ee aan weligood ninna la seexan oo waxay iyagii keeneen xeradii shiilo taasoo ku tiil dalka reer kancaan markaasaa shirkii oo dhammu wuxuu u ciedilay oo la hadlay reer benyaamiinkii joogay dhegixii weynaa oo rimon oo waxay ugu bishaareeyeen nabad oo markaasay reer benyamin soo noqdeen oo waxaa la siiyey naagihii iyagoo nool yabeesh gilacaad laga keenay oo ka hadhay naagihii dalkaas oo weliba kuma ay filnaan oo dadkii waxay u qoobamoodeen reer benyamin maxaa yeelay rabbigu dilaac buu u yeelay qabiilooyinkii reer binu israa'iil markaasaa odayaashii shirku waxay yidhaahdeen bal inta hadhay sidee baynu naagu ugu yeelnaa maxaa yeelay naagihii waa laga baabi'iyey reer benyamin oo waxay isku yidhaahdeen intii reer benyamin ka soo baxsatay waa inay dhaxal helaan si aan qabiil uga baabi'in reer binu israa'iil habase yeeshee waa inaynaan gabdhaheenna iyaga u guurin waayo reer binu israa'iil waxay ku dhaarteen oo yidhaahdeen in kaanu ha ku dhacdo kii gabadh u guuriya reer benyamin oo haddana waxay yidhaahdeen bal eeg sannad ka sannad waxaa jirta ciidda rabbiga ee lagu sameeyo shiilo taasoo waqooyi ka xigta beytel oo ah dhanka bari oo waddada weyn oo shekem aadda oo beytel ka tagta iyo libonaax xaggeeda koonfureed markaasay waxay reer benyamin ku amreen oo ku yidhaahdeen taga oo ku gaada beeraha canabka dhexdooda oo baleega haddii ay gabdhaha reer shiilo u soo baxaan inay cayaaraan dee markaas ka soo baxa beeraha canabka oo nin kastaaba naag ha ka qabsado gabdhaha reer shiilo oo markaas waxaad la tagtaan dalka reer benyamin oo markay aabbayaashood ama walaalahood noo soo cawdaan waxaannu iyaga ku odhan doonnaa waroy raalli nooga ahaada iyaga maxaa yeelay annagu ninna dagaal naag ugama aanan reebin idinna ma aynaan siin iyaga haddii kalese haatan eed baad lahaan lahaydeen oo reer benyaminna sidii bay yeeleen oo waxay intii tiradoodu ahaydba naago ka qaateen kuwii cayaarayey oo way la tageen oo waxay tageen oo ku noqdeen dalkoodii ay dhaxalka u heleen oo magaalooyinkiina way dhiseen oo degeen oo reer binu israa'iilna markaasay halkaas ka tageen oo nin walba wuxuu tegey qabiilkiisii iyo xaaskiisii oo halkaas intay ka tageen ayaa nin walba wuxuu u kacay dalkiisii dhaxalka ahaa waagaasna reer binu israa'iil boqor ma ay lahayn oo nin walubana wuxuu samayn jiray wixii isaga la quman